alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llahu tacaala wayejibu waxaa waajib ku ah cala alaabaa'i aabbayaashii walummahaati hooyooyinka wasayidi alcabiidi iyo addoomaha qof kale tacliimu awlaadihim ubadkooda inay baraan ubadkii asikaari ahaa kuwa yaryar oon qaangaadhin laakiin garaadsaday wa cabiidihim iyo addoomahooda inay baraan maa yajibu calayhim waxaa waajib ku ah bacda buluuqihim markay qaan gaadhaan kadib waxa waajib ku ah intaanay qaan gaadhin waa inay sii baraan waxaa waajib ku ah waa min aطahaarati طahaarada axkaamteedii wالsalaati salaada axkaamteedii wالsiyaami soomka axkaamtiisi iyo wagayri dalika axkaamtaa ta aan ahayn wuxuu inoo sheegay sheekhu raxima اllahu tacaala dadka ubadka mas-uulka kaa ay u horeeyaan aabbayaasha dhalay haddii aabbayaasha aanay jooginna waxaa halkooda soo gelaya awowga korbaha u kacee iyo hooyooyinka hooyadana iyada nafaqada iyo masruufka ilmuhu waajibku maaha laakiin tarbiyadu iyadu way ka duwan tahay oo iyada iyo aabbuhuba waxaa laga rabaa waajib ay ku tahay inay awlaadooda tarbiyadeeyaan rasuulku alayh isalatu salam wuxu uhi kullukum raac kullukum mas-uulun can raciyati dhammaantiinba waxbaa la raacshay wixii la raacshayna waa la weydiinaya yowma alqiyaama waxaa ku jiray arajulu raacin cala ahli beyti mas-uulun can raciyati ninka waxaa la raaciyey dadka uu mas-uulka ka yahay gurigiisa ku nool waana la weydiinaya wاlmarأaة raaciyaة calى beyti زawjiha waladii wamasuulaة can raciyatiha gabadhana waxaa la raacshay oo loo diray guriga ninkeeda iyo awlaadiisa waana la weydiin doonaa yowma اlqiyaama saa awgeed buu u yihi sheekhu aabbaha iyo hooyada labadaba waxaa waajib ku ah awlaadda inay tarbiyadeeyaan oo ay baraan markay qaan gaadhaan hadhow waxaa waajib ku noqonaya si ay u noqdaan kuwo u diyaarsan waxaas markaa hadhow waajib ku noqonaya waa badan yahay laakiin tusaalayaal buu inaga siiyey axkaamtii tahaarada ile markay qaan gaadhaan tahaara ku waajibaysa axkaamtii salaada axkaamtii soomka iyo arrimaha kale wa yucarifum inuu baraabaa waajib ku ah taxriima zina mas-uulkoodu inuu baro taxriima zina zinadu inay xaaraan tahay iyo walliwaati liwaadka oo ah raggu inay isfaraxumeeyaan iyo wasariqati tuugadu inay xaaraantahi wa shurbi lkhamri khamriga cabitaankiisu inuu xaaraan yihi iyo walmuskiri wax kastoo wax sirkhaamiya inuu xaaraan yihi wa taxriima alkadibi waa inay baraan beenta xaaraannimadeeda qaliilihi beenta intiisa yariya wa kaiiri intiisa badan walghiibati xanta xaaraannimadeeda waa inay baraan inay xantu xaaraan tahay oo qofku qofka muslimkaa wuxuu dhibsanaya markaa inuu ku sheego inuu maqan yahay shardi maa xataa hadduu joogo wuxuu dhibsanaya aad ku sheegto waa xan weeye waannamiimati isku dirka dadka la ysku diraa inuu xaaraan yahay waa inay baraan namiimadu waa naqlu lkalaam biqasdi alfitna walifsaad bayna annaas oo dadka hadalka in loo kala qaado iyadoo arrinta ujeeddada laga leeyay ay tahay ama natiijada ka dhalanaysa la og yahayba dadkii inay fitno dhex marto oo xidhiidhkii u dhexeeyena uu xumaado xataa haddii waxaad sheegaysaa uu run yahay oo fitno uu sababayo iyo xidhiidhkii dadka u dhexeeye wanaagsanaa inuu xumaado waa namiimo iyo washibi daalika ka aynu sheegnay wixii shabaha xaaraannimadiisa waa inay baraan oo muxaramaadkii o dhan inay xaaraan yihiin awlaadda waa in la baro weliba waxay dhahdeen culamaau tarbiya ilmaha yar garaadsaday qaangaadh bayaanu gaadhine marka wax xun laga celinayo waa in loo sheego la dhaa waxaasi waa xaaraan si ay u bartaan sababta loogu diidayo waxaa iska daayo wuu xun yahay haddaad ku tidhaahdo dee adigunbuu kugu raacaya deyntiisa laakiin sababta looga celinayo garan maayo laakiin ilaahay buu yaqaana haddaad ku tidhaahdo allah baa subxana watacaala xaaraantimeeyey shaygaa xumaan uu leeyahay awgeed baanu ilaahay u xaaraantimeeyey iska ilaali ujeeddada ama sababtaad ugu diideyso ayuu garanaya uu fahmaya qofkuna shay uu garanay sababta loogu diiday inuu daayo iyo shay aanu garanahayn inuu daayo waa kala duwanta wayucallimuhum awlaadda mas-uulkoodu waa inuu baro annahum iyagu bilbuluuqi qaangaadh sababtii yadkhuluuna inay gelayaan fi takliif mukalafnimo inay gelayaan mukalafiin ay noqonayaan waa in loo sheego la idhaahdo markaad qaangaadho waxaad noqonaysaa qof mukalafa haddii miir qabde qofka uu ku qaangaadho weeye oo takliifku sidiisaba wuxuu ku xasilaa u ku yimaadaa bilbuluuqi wاlcaql qofku inuu qaangaadho uu miir qabno qof mukalaf macnaa wax xaaraan ay ka yihiin waxna ay xaaraan ka yihiin watakliifku waa almukhaaطabaةu biamrin aw nahyin waa in cid lagula hadlo wax la amrayo wax la amro ama wax loo diido marka waa in la idhaahdo markaad qaangaadho waxaad noqonaysaa qof mukalafa oo amarada ilaahay ay ku wajahan yihiin iyo diidmooyinka ilaahay haddaad amarka ilaahay khilaafto waad dembaabaysaa wixii ilaahay uu kuu diday haddaad samaysana waad dembaabaysaa dembi baa lagu qorayaa dembiguna ciqaab buu markaa sababaa fi dunya w fi laakhira waa in la idhaahdo wayucaraf waa la barayaa asabiyu ilmaha aan qaangaadhin sabiyadduna waa la mid oo tayar calaamaat albuluuq baa la baraya calaamadaha qaangaadhka ayaa la baraya waa marka dee qaangaadhkiisu uu soo dhowaaday uu noqdo qof waxyaabahaasi fahmi kara waa in lasii baro anaha bikhamsi casharata sana yucaraf waxaa la barayaa anaha calaamaadkaasi yani calaamaadka qaangaadhku bikhamsi casharata sana shan iyo toban sanadood ay bitimaami khamsata cashara shan iyo toban sanadood dhammaadkood inuu qaangaadhku ku xaasilayo ayaa la baraya waxaa la odhanayaa shan iyo toban sanadood oo sanadka qamariga ah sanadkaa markaa dayaxa loo eego mar ay kuu dhammaadaan laga bilaabo markii aada hooyadaa ka soo dhammaatay marka halkaasaa laga tirinaya shan iyo toban sannadood oo qamari maray kuu dhammaadaan khalaas qof qaan gaadhay baata calaamad kaleba yaanad isku arkina cabdillahi ibnu cabaas waa kii lahaa nebigu calayhi salaatu salaam dagaalkii uxud uu ii diiday waayo inaan qaan gaadhay umuu arag afariyo toban jir baanaan aha aw bilixtilaami waxaa la barayaa qaangaadhku inuu ku xaasilayo in biyihii taranku qofka ay ka yimaadaan dabadda ay uga soo baxaan calaamadahoodana hore ayaynu usoo baranay calaamadoodana waa in loo sheego aw bilxaydi inuu qaangaadhu ku xaasilayo gabadhii dhiigga xaydku inuu ka yimaado fi lmar'ati fi xaqi ilmar'a waxaasoo dhan ayaa la baraya waalidku marka hadduu isagu awoodo oo aqoon uu leeyahay inuu isagu baro ayaa ku filan waajibkuma aha meel lagu baraya inuu geeyo haddaanu markaa isagu garanahayn waxaa waajib ku ah ujarada ama mushqaayadda wax lagu barayo inuu isagu bixiyo haddaanu ilmaha yari maal lahayn hadduu ilmaha yari maal leeyahayna xoolihiisu ka bixinaya sida masruufkiisa uu xoolihiisa uga bixin karo yacnaa xoolaha ilmaha yar baa laga bixinaya hadduu xoolo leeyahy waalidka waajibkuma aha ilmaha yar oo xoolo leh in xoolaha isagu uu leeyahy uu waxbarashadiisiiya uu ku bixiyo waa u bannaan tahay laakiin waajibkuma aha waatana wuxu uhi waujratu man mid mushqaayadii yucallimuhu ilmaha yar baraya haadaa kan aynu sheegnay fii maalihi ay fii maali lwalad waxay ku waajibaysaa ilmaha yar xoolihiisa oo haddii uu markaa xoolo leeyahay fain lam yakun lahu maal haddaanu xoolo lahayn ilmaha yar facalaaman mid bay ku waajibaysaa mushqaayadaas tajibu ay ku waajibaysa caleyh isaga nafaqatu masruufkiisu oo ilmaha yar hadduu xoolo leeyey xoolihiisa ayaa wixii waxbarashadiisa waajibkaa laga qaadanaya mushqaayadii ay ku waajibaysa waalidkuna waa ugu tabaruci karaa haddii aanu xoolo lahaynna cidda masruufkiisu uu ku waajibay ayaa waxbaristiisuna ay ku waajibaysa waaye faslu fi shuruuط الصalaaة fasalkan wuxuu ku saabsan yahay shuruudda salaada macnaa salaadu aanay ansax ahayn ilaa qofka tukanaya laga helo waa shuruuط الصxa weeye wuxu uhi shuruuط salaati salaada shuruuddeedu sitat waa lix marka shardiga wayniga hore u sheegnay waxaynu nidhi waa arin lagaba maarmaan waa wuxuu shardiga u yahay oo hadda shuruudu salaa marka la dha waa arrimo salaaddu aanay ansaxayn ilaa la helo laakiin salaada ka baxsan salaada kuwo ku guda jira maaha laakiin qofka waxaa laga rabaa shardiga ilaa uu salaada dhammaynaya waa laga rabaa oo dee tusaale ahaan shuruudda salaada waxaa ka mid a in qiblada loo jeesto soo ma ilaa salaadu ay dhammaanayso waa inaad qiblada u jeedo shuruudda salaada waxaa ka mid a cawrada in la asturo waa inay cawrada asturnaato ilaa salaada aad dhamaanays dhammaynayso shuruudda salaada waxaa ka mid a qofku inuu daahirka iyo xadath iyo khabath najaaso labadaba salaadda markaad gelayso shardigaa waa lagaa rabaa intaanad gelinba waa in shardigaa lagaa helo ilaa salaada aad dhammaynaysana shardigaa waa lagaa rabaa waana waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin arkaanta iyo shuruudda shuruuddii arkaantu waxay ka midaysan yihiin in salaadu la-aantooda aanay ansaxahayn haddii shardigii la waayo salaadu ma ansaxayso rukunkii haddii la waayona salaadu ma ansaxayso taa waa ka midaysan yihin waxay ku kala duwan yihiin arkaantu salaada lafteeday ka mid yihiin dee waa qiyaamkii iyo rukuucdii iyo sujuuddii waa kuwaas iyo kuwa kale aynu horu soo aragnay arkina doono shuruudduna salaada ka mid maaha way ka baxsan yihin salaada horteed baaba qofka laga rabaa waxaa kale u kala duwan intaynu sheegnay oo shardiga waa waa in uu noqdo mid jooga ilaa salaada la dhammaynayo wa sharطu waa maطluub fi kuli muctabari fi الsalaaة haddaad qaa'imtood salaaddii u taagantahy shuruuddeedii waa inaad markaa leedahay haddaad rukuucsantahy waa inaad shuruuddii leedahay haddaad sujuudsantahy waa inaad shuruuddii leedahay wa haakada laakiin rukunku waa muctabaru fii maxali meeshiisa marka la marayu baa dee lagaa rabaa rukuucda marka meesheedii la gaadho umbaa lagaa rabaa sujuudda marka meesheedii la gaadho ayaa lagaa rabaa marka shuruudda salaadu aanay ansax ahayn haddii mid ka mida la waayo waa lix buu ihi shardiga kooda macrifatu waqtiha waqtiga salaada waa in la garto waqtigeedii inuu soo galay qofkani waa inuu garanayo waktigeedii waa inuu si yaqiina u garanayo u hubo ama waa inuu ku garanayo maca danni male waktigii salaadu inuu soo galay hadduu maleeyo waa ku filantay haddii labadaas midna aanu jirin sida qofkii tusaale ahaan meel ku xidhnaa ee calaamadaha waktigo dhan aan arkayn haddii cid lagu kalsoon yahay a u sheegto waktigii salaadu inuu soo galay taasaa ku filan oo ciddaa warkeeda ayuu ku garan karaa waktigii salaadu inuu soo galay cid u sheegtaana ma jirto tusaale ahaan sayn hore u soo aragnay uu ijtihaadaya wuxuu ku dadaalayaa siduu u garan lahaa waktiga salaada ijtihaadkiisana wuxuu u cuskan karaa saynu sheegnay inuu maqlo aadaan oo muadinkii o eedaamaya u maqlay muadinkuna waa waa mid waktiga yaqaan looga qaateenna ah waa ku garan karaa waktigii inuu soo galay waxaa kaluu ku garan karaa calaamadaha ijtihaadka uu cuskanaya ka mid ah sidii aynu dee soo aragnay werdi oo kale qur-aan uu akhrisan jiray ayaa markii waktigu akhrisan jiray dee uu dhammeeyu garan karaa in waktigii salaadu soo galay ama dee dikri uu dikriyi jiray ama dee hawluu qaban jiray tusaale ahaan sida ma- dhar uu toli jiray oo kale sida tusaalaha aynu kusoo aragnay oo waa ku garan karaan waxay ku garan karaan waxaa ka mid ah ay yidhahdaan addiik siyaaxu diik ilmujarab soomaalida waxay dhahdaan diig wuu eedaamaya taasi sax maaha eedaanku dee waa ereeye gaara in lagu dhawaaqay ma ereyadii buu ku dhawaaqaya diigu ma eedaamayo laakiin dadka salaada wuu u kiciyaa gaar ahaan hadduu yahay diig la tijaabiyey oo waktigaa markaa salaada uun inuu dhawaaqo la ogaaday laakiin hadduu yahay mid saacad walba iska qayliya kaa qayladiisa waxba laguma garan karo marka diig mujaraba oo waktiga salaadu dhawaaqa ayuu dhawaaqiisii maqlay waa calaamad markaa ijtihaadka iyo dadaalka wakti garashadiisa uu ku dadaalay u cuskan karay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa tasubu diig fainahu yuuqidu lisalaa diigga ha caayina waayo dadka ayuu salaada u kiciyaa buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka lama caayo xayawaan fiican weeye nafciyo waxtar leh shaqooyinka u qabtana taas ayaa ka mid ah wuxuu yihi kamaa taqadama sidii soo hormartay buu ku garanaya ee ku soo hormartay qofkii tusaale ahaan dee xidhnaa oo kale eh, siduu waktiga salaada ku garanayo istiqbaalu lqiblati baa ka mida shuruudda inuu qofku qiblada u jeesto qibladu markaa waa waa alkacba halka la rabo inuu qiblada u jeediyana waa laabtiisa mar haddii laabtaasi ay qiblada u jeedo shardigaa waa la helay walow wejigu dhinac kaleba ha u jeedee oo qofku hadduu wejigiisa jeediyo haddaanay baa- baahi iyo xaaji keenin dee wax saxa maaha laakiin dee salaaddii kaga buri mayso la odhan maayo qibladii buu ka jeestay hadduu laabtiisaa jeediyo ayuu noqonayaa qof qibladii ka jeestay waaya marka qibladu hadduu kacbada lafteedii arkayo caynteeda iyo lafteeda inuu qaabilo oo in yaroo ka mida jidhkiisaasi aanay dhinac uga baxsanaan ayaa shardiga haddii qibladii aanu arkahayn ee ay wax u dhexeeyaan madhabka shaaficiyadu wuxuu qabaa iyadana inuu qiblada lafteeda caynteeda kacbada lafteeda inuu qaabilo oo dannan male uu ku qaabilo siduu u malaynayo inay waajib tahay saddexda madhabo kale waxay qabaan qofka haddaanay kacbadii u muuqan jihadaa ay ka xigto un inuu u jeesto in intaa laga rabo marka shaaficiyadu halkaa aad bay u adkeeyeen sida saxiixiina waa sida saddexdaa madhabo kale ay ku tageen daliil ahaan waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi sida tirmidi wariyey maa bayna almashriqi waalmagribi qibla yacnaa inta u dhaxaysa qorax ka soo bax iyo qorax ka dhac waa qiblo jihadaas waa qofka aan dee kacbadii arkahay ee kacbadu dee ay waqooyi ka xigta ama ay koonfur ka xigta ile nebigu madiinu markaa ka hadlayay waxyaabaha kale ay deliishadeen waxaa ka mid ah ilaahay subxana wa tacaala wuxuu uhi fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam shatrana macnaheedu waa jiha wejigaaga u jeedi jihada uu kaa xigo masjid alxaraam waata kale waktigii nebiga calayh salatu salaam saxaabadu masaajiday dhiseen meelo kacbada markaa ka durugsan bay ka dhiseen qalabkan dee maanta lagu ogaado halka ay kacbadii ku beegan tahay waxaana lama hayn markaa dee waa jihada ayuunbay u jeedin jireen waxaa kaloo ay deliishadeen culimadu waxay idhaahdeen waxa bannaan oo laysla waafaqsan inay bannaan tahay saf aada u dheero hadduu doono dee boqol mitira ama kun mitira inuu imaam ku daba tukado miyay suurtagal tahay safkaa dheeri inuu kacbadii ku wada beegan yahi kacbadu waa dhismo yaroo gebigiisa waa toban mitir ama labiyo toban mitire mi ku wada beegmi karaa kuma wada beegmi karo walihaada masjid alxaraam marka lagu tukanayo saf dheeroo sidaa u siman miyaa la galaa haddii saf dheeroo sidaa u siman la galo iyadoo kacbadii loo dhow yahayba waxay noqonaya dadka qaarkood de inay kacbadii hareeraha uga baxaan oo aanay hortooda noqon walihaada safku wuu wareegsan yihi markaa saf mar haddii ay bannaan tahay saf dheer in la galo marka la tukanayo oo toosa waynu ognahay xaaladaana inaanay suurtooba in la dhaha qof waliba kacbadii uu ku beegay oo safkaa ku jiraa waxay taasi daliil u tahay bay yidhaahdeen jihaadon in la qaabilaa inay waajib tahay jihaada ay kaa xigto waayo culimada shaaficiyada laftooda qaar baa saa doortay sida khazali oo kale madhabka shaaficiyada laftiisa markaa de waa weji weji fi lmadhab weyi ayib waistiqbaalu lqiblati buu uhi qiblada ujeesadkeeda shardiga ilaa fi naafilati salaadii sunnaha ahayd dhexdeeda mooyaane fi safari safarka dhexdiisa lagu tukanayey marka laba xaaladood baa laga soo reebayaa oo qofka ay u bannaan tahay inuu u tukado ilaa gayri alqibla isagoo awooda inuu qiblada u jeesto ayaa isagoo qiblada ka jeeda uu iska tukan karaa xaaladda koowaad waxay tahay waa qof tukanaya salaad sunnaha faral maaha isla markaa safar dhexdiina ku tukanaya oo sunnaha safarka lagu tukanaya waa la fududeeyeoo qofku isagoo gaadiidkiisa saaran buu iska tukan karaa isagoo soconayuu iska tukan karaa isagoo qiblada ka jeeda xidhashada uun mooyaane inta kale isagoo qiblada ka jeeda ayuu tukan karaa safarku safar tawiil oo dheer ha noqdo ama safar qasiira oo gaaban ha noqdo nebigu calayhi salaatu wasalaam si uu ka wariyey jaabir ibni cabdillaah markuu safar yahay raaxiladiisa dusheedu ku tukan jiray xaydu tawajahat bi dhinac kastoo ay ula jeesataba xadiid kale waxaa ku soo aroortay marka hore uu xidhanayo inbuu qiblada u jeedin jiray kadibna waxa weeyaan dhinac kastoo ay ula jeesataba waa u tukan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka marka koobaad in qiblada loo jeediyaa waa waa shardi qofka markaa soconayaana waa saas kale isagoo soconayuu iska tukan karaa salaaddii sunna ahayd marka koobaad waa inuu qiblada u jeesto inta kale jihada u socdo ayuunbaa qibladiisa hadduu lugeynaya haddii uu gaadiid saaran yahayba jihadii markaa uu ku socdin waa inaanu dhinac uga leexan maxaa sidaa loo yidhi waxaa saa loo yidhi shareecadu fududayn bay ku dhisantay qofkii haddii la yidhaahdo markaaad safar tahay sunnaha u tuko sidii aad u tukan jirtay markii aada negideed negiyeed markaad qof negi ahayd safarku adeegyo badan buu leeyahay qof gaadiid buu saaray uu lugeynayaa dad buu la socdaa kama hadhi karo marka laba midkood bay unoqonaya sooma inuu safarka iska daayo safarkiina laga maarmi maayo baahyo badan baa ku xidhan iyo inuu sunayaashii iska daayo markaa dee cibaadad badani ay seegaan si aanay labadaa midna u dhicinoo labada maslaxo loo jamciyo loo kulmiyo ayaa qofku markuu safar yahay cibaadaadkii in badan la fududeeyey oo la sahlay xaaladda labaadna waxay tahay waa marka dagaal lagu jiro ee la ysgalo dee fooda la ysdaro iyadana ilaa kayr اqiblu qofkuu tukan kara xataa salaada faralka ilaahay subxana wa tacala wuxu uhi fain khiftum farukbaana farijaala aw rukbaana yaani haddii baquhu intaa uu kasii daraaday weyaan macnaheedu idinkoo gaadiid saaran iyo idinkoo lugeynayaba salaaddii tukada ibnu cumar wuxuu yihi mustaqbil qibla wgayr mustaqbiliha sida bukhaari weriye idinkoo qiblada u jeeda idinkoo qiblada ka jeedaba mar haddii dee meeshii la ysgalaybo dee dagaalkiiba u socdo sida salaaddu idinku suurtowdo uun xataa hadalkii salaadda jebin maaya dagaalku u baahna xaaladdaas qibladii in laga jeestaa jebin mayso in la socdo dhaqdhaqaaq iyo xarako badan la sameeyaa salaaddii jebin mayso marka xaaladdu ay saa u daraato waayo qofkan haddaba isagoo safara gaadiid dushii ku tukanaya laba midkood buu noqonaya inuu yahay waxa weeyaan gaadiidkaasi mid dushiisa isagoo ku taagan uu qiblada u jeesan karo sa dee markaboo kale iyo diyaaradiyo uu rukuuci karo uu sujuudi karo kaa dushiisu iskaga tukanaya salaaddii faralka ahayd lamid dhul joogunbuu la mid yahay iyo inuu yahay mid aanu intaa ku samayn karin kaa isaga waa inuu ka dego dhulka uu ku tukado salaaddii faralkahay salaada sunnaha iyada dushiisu iskaga tukanayaa rukuucda iyo sujuudiyana wuxuu ka dhigayaa iimaa ishaaru ka dhigaya laakiin faralkii saanu sheegnay buu yeelaya wa min shuruudi salaati salaada shuruuddeeda waxaa kamid satrulcawrati cawrada asturideeda cawradu luqa ahaan waa naqsu waa nuqsaanta iyo ashay lmustaqbax shayga foolxumo loo arko ayaa cawro la dhahdaa shareec ahaan waa maa yajibu satru fi salaa wayaxrumu nadaru ilayhi oo waxay waajib tahay salaada marka la tukanayo in la qariyo in la eegaano ay xaaraan tahay marka cawradu waa laba nooc cawratu salaa iyo cawratu nadar cawratu salaa baa halkan lagaga hadlaa oo halkan lagu sheegaa kitaabu salaa cawratu nadarna kitaabu nikaax baa lagu sheegaa cawrada in la eega ay xaaraan tahay midna waa cawrada in la asturo ay waajib tahay salaada dhexdeeda labay kala yihin oo cawrada in la asturo salaada dhexdeeda ay waajib tahay waa tee yacni waa cawrada midabkeeda un midabkeedii mar haddii wax qarinaya lagu asturo walow xajmigeedii iyo jirmigeedii yaanu qarinbe waxaasina uu yahay wax jirmi leh yacnaa laftiisu cuf leh uu shaygaa ku qariyo cawradaas waa asturanta gabadhii waa iskaga tukan kartaa ninkii saasoo kale laakiin cawratu nadar way ka duwan tahay o in midabkeedoo qura la qariyaa kuuma fila waa in xajmigeediina la qariyo gabadhi waa inay dee marka rag ajanebika ay la joogaan de waa inay jilbaab xidhato oo mare ku dhegan oo kale uma banaana laakiin salaada sin horeba u sheegnay mare ku dhegan bay iskaga tukan kartaa waa inaanay noqon un khafiif midabkii jidhkeeda laga dhex arkay waa inaanay noqon waaye mar haddaan rag ajanebi meesha joogi weye maradaa ku dhega waa iskaga tukan karta waxa awrada lagu asturay waa inu dhinacyo o dhan ka asturo xagga hoose marka laga reebo waana inuu yahay wax jirmi leh yacanaa wax xajmi cawrada uu ku qariyo leh waxaa la diidaya wixii dee la ismarinaya o kale imika waxyaabaan dee midabadee la ismariya cawra astur noqon maayaan haba qariyaan midabkii cawrade laakiin xajmi ay leeyihin kumay qarin midabkooda ayuunbay ku qariyeen wuxuu hi waahaarat xadaثayni min shuruudi salaati salaada shuruuddeeda waxaa ka mid a طahaarat اxadaثayni labadii xadaث qofku inuu طaahir ka yihi alxadaث اlasqar oo ah waxa weyse waajibiya iyo alxadaث اlakbar oo ah waxa meydhasho waajibiya oo hadduu qofku طahaaro la-aan ku tukado walow haysbe ilowsanaadabe salaadiisu ansixi mayso hadduu arrintaa u camdiyana waaba ku dambaabayaaba waayo qofku cibaado faasida inuu waxa weeyaan sameeyaa waa ciyaaru diintii ku ciyaarayo waa xaaraan uu ku dambaabaya haddii uu ilo u geeyo inuu tahaaralaan salaaddii ku galana dambaabi maayo laakiin salaaddaasi ansixi mayso shardigeedii ayaa maqan wa min shuruudi salaad salaada shuruuddeeda waxaa kamid ahaaratu najaasati najaasadii qofku inuu aahir ka yihi yanaa fi thawbi maradiisu inay aahir ka tihi walbadani jirhkii iyo walmakaani meeshii uu ku tukanayey saddexdaasi waa inay najaas daahir ka yihiin thawbka waxaa looga jeedaa marada uu xidhan yahay iyo ta uu sitaba oo haddaad garabka go ku sidato ama cimaamad ama madaxa tusaale ahaan oo ay najaas tahay dee salaadaadu ansixi mayso yaanad xidhnaan be bal maro kasta oo kula xidhiidhsanoo markaad dhaqaaqdo dhaqaaqaysa waa inay daahir ahaato badanka jirhkiisuna waa inuu daahir yahay badanka intan muuqataa looga jeeda markaa sanka iyo afka iyo kuwaas waa inay daahir ahaadaan makaankuna waa inuu daahir yahay meesha uu ku tukanaya meesha ku tukanaya maxaa looga jeedaa almakaan aladii yulaaqiihi lmusalli ay yubaashiru badanahu aw thawbahu waa meesha qofkan tukanaya jirhkiisa ama maradiisu ay taabanayso jirhkiisa uu taabanayo ama maradiisu ay taabanayso intaa wixii ka baxsan inuu daahir yahay shardi salaada umaaha tusaale ahaan markaad sujuuddo halkaa laabtaada ku beegan maradaaduna aanay gaadhayn inay taaban ahayn jirhkaaguna aanu taabanayn hadday najaasa marsantahe waxba kuma yeelayso halka aad ku taagan tahay waa inay daahir ahaato lugahaagu ay saarayin iyo hadhow marka aad sujuuddo xubnaha inta aad dhigaysa waa inay daahirta iyo inta ay maryahaagu gaadhayaan inta kale adiga waxba lagaa weydiin maayo haddii uu qofku markaa tukado iyadoo saddexdaa mid najaasa marsantay maradiisa meeshuu ku tukanayo iyo jirhkiisa salaaddiisu ansixi mayso xataa haddaanu hadduu jaahil iyo xataa oo aanu ogeyn oo salaadda dabadeed macana u ogaaday waa inuu salaadda kusoo celiyaa bay leeyihin wuxuu yidhi ومعرفة ومن شروط الصلاة صلاة شروط waxaa ka mid ah معرفة فروض الصلاة صلاada arkaanteeda inuu yaqaano iyo wa sunanihaa iyo sunayaasheeda marka haddii la dhaho inu si tafsiila u yaqaano arkaanto dhan dusha u ka hayo sunayaashana dusha u ka hayo taasi aad bay u adagta waxay noqonaysaa dadka badankooda salaadoodu inaan ansixinba laakiin waxaa loo jeedaa sidii aynu safiinaha kusoo aragno cibaaradii safiinaha ayaa tan ka fiicnayd weedhi safiinaha maxay ahayd anlaa yactaqida farda mucayana min furuudiha annahu sunna faral ka mida farallada rukun ka mida arkaanta salaada oo cayiman waa inuu sunno inuu yahay waa inaanu caqiideyn o inu aaminin oo hadduu ictiqaadsanya tusaale ahaan qiyaamku ama istaagu faralka dhexdiisa waa sunne faatixada in la akhriya waa sunne rukuucdu waa iska sunne sujuuddu waa sunne ama qaarku waa ka mida buu aamina inay sunno yihiin salaaddiisu ansixi mayso laakiin maxaa ku filan sida saxiixa ah caalim iyo caami kuu doonaya baa noqde inuu aamino salaadoo dham inay wada faral tahay dee markaa dheeraad baaba ku darayba oo faral sunne uma aaminin ama inuu aamino waa say dadku u badan yihiine salaaddu inay isugu jirto farallo iyo sunnayaal yacnaa waxaa salaadda dhexdeeda la samaynayaa waxyaabo waajiba waxyaabo sunnayaala inuu isugu jiro yaanu kala garaninba kuweebaa faralladiiba kuweebaa sunnayaashiiya intaas waa ku filantay gaar ahaan dadka caamada ee kutubta aan akhrisana dee cilmi aan lahayn wuxuu yidhi halkan markii uu inoo sheegay cawrada in la astura inay ka mid tahay shuruudda la-aanteed aanay salaadu ansaxayn xadulcawra baa halkana kaga warramaya cawrada xadkeeda waa intee cawrada ay waajib tahay in la asturo salaada dhexdeeda wa cawratu rajuli ninka cawradiisu iyo walamati iyo addoonta cawradeedu salaad iyo salaad la-aanba mutlaqan buu odhanayay safiinuu sooma maa beyna suratihimaa waa inta udhaxaysa xundhuurtooda iyo warukbatihimaa iyo jilbahooda inta udhaxaysa waa intaas waxaa la mida markay cinda almaxaarimi joogaan dadka maxramkooda markay ag joogaan wa cawratu lxurati gabadha xortaa cawradeedu fi salaati markay salaada ku jirto salaad tukanayso wa cinda alajaanib iyo ragga ajanabiga ka ah markay ag joogto jamiicu badaniha waa jidhkeeda oo dhan ila alwaja wejiga mooyaane iyo walkafey labada kaf saasuu idiin qoray idin kitaabku yuu israacinayaa fi salaati wa cinda alajaanibi ya laakiin saasi maaha sidii muctamadka ahayd fi lmadhab sida muctamadka fi lmadhab waxa weeye gabadhu markay salaad tukanayso cawradeedu inay tahay jidhka oo dhan wejiga iyo kafeynka mooyaane ragga ajanabiga maxramka aanu ahayn markay ag joogtay arkayaanna jirhkeedoo dham inuu cawriyo xata alwajhi walkafeyn weji iyo kafeynka xataa ku daro sidani maaha sidii saxda ku ahayd madhabka wa cinda maxaarimiha ragga maxramkeeda markay la joogto maa beyna surati warukbati jilibkiiyo xundhurta inta udhaxaysa weeye dumarka faasiqaadka ama kaafiraadka markay la joogtana cawradeedu waa maa laa yabdu cinda almihna marka gabadhu ay gurigeeda joogtaa iska shaqaysanayso intaanad iyo jeraalo muuqan weeye inta muuqataa cawro kama aha dumarka gaalada ama faasiqaadka marka madaxeed iyo wejigeed iyo qoorta iyo gacmaha iyo cududaha iyo lugaha iyo jilbaha iyo intaasi cawro maaha marka ay la joogto waxa weeyaan dumarka gaalada ah ama faasiqaadka ah. intaa wixii ka soo hadhay ayaa ayaa cawro ah waayo wayucfaa buu ihi waa la iska cafiyaya waa kii noo sheegay shuruudda salaadda inay ka mid tahay qofku inuu daahir yahay oo najaaso uu daahirka yahay jirhkiisa iyo maradiisa iyo meesha ku tukanayaaba haddaba wuxuu sheegaya najaasaadka qaarkood oo la isu cafinayo oo haddii qofku isagoo ay marsan yihiin uu tukado salaadii aanay waxba ka yeelin wayucfaa waa la cafiyaa buu yihi can dami meytatin bakti dhiiggii meytadaasoo laa nafasa dhiig dareeraa laa nafasa dhiig saa'ilatun dareeraa lahu isaga aan u sugnayn oo bakti kasta oo dhiig xiida dhex mara aan lahayn dee waa najaas ila waa baktie laakiin waa najaaso laysu cafiye weeye oo waxaa soo gelaya dee duksiga xadiidka dee duksigaaba u daliila idaa waqaca dhubaabu fi sharaabi axadikum falyakmisu uma liyaطraxuu uma liyashrabu duksigu hadduu midkiin sharaabkii ku dhaco rasuulku calayh salatu salaam wuxuu yihi ha quusiyo kadibna ha iska tuuro sharaabkiisa ha cabo marka duqsiguu ku dhimanaya sooma hadduu baktigiisu najaase aan laysu cafin oon laysu ogolaan uu yahay rasuulku sharaabka quusiya ma yidhaahdeen marka waxyaabaha kale ee xidido dhiig dhex mara aan lahaynna waa looga qiyaas qaatay sida shinida iyo duburlaxa iyo halkan xoonka la ydhaa iyo waxyaabahaas oo dhan kaneecada iyo laakiin najaasada in laysu cafiyaa shuruud bay lahayd marka weliba biyaha laga laga hadlaayo waayo wa can waniimi dubaab duksiga kaadadiisa iyo saaladiisana waa laysu cafiyey de waxa la iska ilaalin kara maaha wuu kugu dul istaagaya wuu kugu kaajaya wa kadalika waa kugu dul saalaynaya wa can dami lbatharaat waxaa kaloo waxyaabaha laysu cafiye ka mida finanka dhiigooda qaliilihi kiisa yar iyo kaiirihi kiisa badanba waa haddii markaa uu isagu iska soo baxay oo adigu aanad iska soo saarin lakiin adigu haddaad tuujiso inta yar uun baa lagaa cafiye oo aan waxba salaadaada yeelahayn inta badanise waa ka xukum duwan tahay oo waa laguma cafin iyadoo waa najaaso waa inaad iska daahiriso wa can qayxi damaamiil baa laysu cafiyey dhulluxyada finanka waaweyn malaxdooda iyo wasadiidiha carunkooda waa yana waa dhiiggii oo biyaysu bedelay laakiin weli aan malax noqon qayxuna waa malax u noqdo wa can ilqaliili baa laysu cafiyey inta yar ee min dami lajnabiy dami dhiigga cid kale ka mid a yana dhiiggaagaanana dhiig cid kale ah oo ku maray waa laysu cafiyey sida kaagaba lagugu cafiyey kaana waa lagu cafiyey laakiin intiisa badan laysuma cafin ila alkalba walkhinziira ilaa dama alkalbi walkhinziiri doofaarka iyo ayga dhiigooda mooyaane intooda yar iyo intooda badan midna laysuma cafin waayo waa najaasa muqallada weeye najaaso xukunkeeda la adkeeye weeyaan in yaroo dhiig doofaara ama ay hadday ku soo gaadho inaad iskaga tukataa kuma banaana walow dhibic yar ha noqotee inaad iska maydho ayaa waajiba faslun fii furuudi salaa fasalkani wuxuu ka waramayaa arkaanta salaada ayuu ka waramayaa furuudda furuud waa la idhaha waajibaadna waa la idhaahdaa arkaanna waa la idhahdaa waa isku macno arkaan iyo furuud iyo waajibaat waxay kala geeyaan u shaaficiyadu kitaab alxaj marka la joogo ayaa waajib iyo rukun ay kala duwan yihin lakiin abwaabta kale oo dhan waajib iyo ruknun iyo fardun waa isku mid weeye waana shay ka mida shaygaa uu rukunka u yahay xaqiiqadiisa ka mida la-aantiina aanu ansaxahayn mawdiciisa iyo meeshiisa marka la marayna la rabo mawdiciisa ka hor lama rabo wuxuu uhi furuudu salaati salaada arkaanteedu sabcata cashara toddobi iyo toban weeyi goormay toddobiyo toban tahay waa marka tumaaniinada afarta meelood ay gasho mid walba gooni loo tiriyo tumaaniinada afar meelood bay waajibtaa sida aynu kusoo aragnay safiinaha afar meelood bay waajib tahay in lagu xasilo yaa sheegaya afartaas safiinaha aynu kusoo barannay مواضع مواضع الطمأنينة أيه سيوكل هورية نشيد ترتيبتي صلاة الرعى اعتدالك واسع محك هوري اعتدالك ما اعتدالك محك هوري اعتدالك هو قيامك كدن بين ركوع صلاة محك هوري اعتدالك rukuuca ka biloway arukuuc waa in lagu xasilo kow alictidaal laba juluus been sujuudteen maxaa ka horeeya ma sujuudda ka horeyn sujuudda iyo fadhiga labada sujuudood udhexeeya afartaa meelood ayaa tumaaniinadu ama in la xasila ay waajib ahayd marka afartaa tumaaniino haddii mid walba gooni loo tiriyo arkaantu waxay noqonaysaa toddobiyo toban haddii afartaa mid qura laga soo qaadana sida dee sujuudaaba midun looga soo qaadaya labada sujuudood afariyo toban bay noqonaysa haddii la dhaha tumaaniinadu waa hay-a taabica lirukn waa hay-a rukunka raacsan waa suuro uu rukunku yeelanayo oo rukun mustaqiloo madax bannaan maahana saddexiyo toban bay noqonaysaa waana dariiqada minhaajku uu marayba saddexiyo toban buu ka dhigay arkaanta sideed iyo toban yaa ka dhigay saaxibu matn abi shujaac oo toddobiyo tobankanbu wuxuu ku daray niyat اlkhuruuji min asalaa salaadda marka laga baxayo inka bixitaankana la niyeysto laakin taasi waa daciif xataa madhabka daciif bay kutoo muctamad maaha asalaam waa arkaantay kamid tahay salaamo naqsi dee rukun waliba niyo gooniya uma baahna niyadii hore ee bilowga salaada lala yimi ee xukum ahaana loo watay ee aan la bedelin ama aan la burin ayaa ku filan asalaam uma baanan niyo cusub uma baahan alawalu bu ruga koobaad anniyatu niyada weeye marka niyada dee horeynu usoo aragnay tacriifkeeda maxay ahayd alqasdu almuqtarinu bilficil qasdu shay muqtarina bificli saasuu odhanayay safiinu sheegay in loo qasdiyo qasdigaasoo la xidhiidhsan samayntiisa oo macnaa wakti aan u dhaxayn waxaa kaloo inu safiinaha ku soo barannay marka niyada laga hadlayo salaadu inay yihiin imisa haye saddex inay yihiin kow salaad faralah sunno wakti leh ama sunno wakti leh ama ama sabab leh saddex sunne mutlaqa bimacnaa sabab iyo wakti midnaba aan lahayn soo saddexdaa salaaduma ahayn salaaddu hadday faral tahay niyadeedu maxay u baahneyd saddex shay hadday tahay sunno wakti leh ama sabablana laba shay hadday tahay sunno aan waktiyo sababtoona lahaynna hal shay un in qalbiga lagu soo xaadiriyo taas waalan kaga hadlaya wuxuu ihi fain kaan hadday tahay asalaatu salaadu faridatan salaad faralah wajaba waxaa waajibay qasdu ficliha samaynteeda in loo qastiyo macnaa qalbigiisa inuu kusoo xaadiriyo inuu tukanayo dee kow si salaad iyo dee salaad la-aanta ay u kala baxaan in niyadaas ay u kala saarto wa tacyiinuha wajab waxaa kaloo waajibay tacyiinuha salaadaa cayimisteeda in qalbiga lagu soo xaadiriyo ma duhurba ma casarba ma maqribba ma cishaa'iba ma subaxba ma waa tee salaadan faralka ma miduu ku nadrayba wwajab waxaa kaloo waajibay niyat lfardiyati faralnimo in la niyeysto iyaduna waajibtay oo qalbigiisa waa inuu kusoo xaadiriyo salaadanuu tukanaya inay tahay salaad farala inay tahay saddexdaasaa laga raba inuu qalbigiisa kusoo xaadiriyo mar hadday salaadu faralta inuu tukanayo ko salaadu tukanaya inuu cayimo qalbiga uu ku cayimo saddex salaadaa uu tukanayaa faral inay tahay inuu qalbiga ku qabto saddexdaa midkood hadduu maqan yahay niyadii lama hayo salaaddaa faralkaa qofkaasi mu niyeysa wuxuu ihi watajib waxaa waajiba niyat lfardiyati faralnimo in la niyeysto min albaaligi iyo cala albaaliqi ama min albaaliqi xaalo salaadaasi ay ka xaasilayso ay ka dhacayso mid qaangaadha ama cala albaaliqi bay ku waajibtay niyat lfardiya fii qaangaadhka ahaa sabiga kaan qaangaadhina tukanaya dee salaadu isaga faralkuma aha sidan kitaabkeenu maray waa sida ramli ibnu xajar isagu wuxuu leeyahy maya xataa kaan qaangaadhin waa inuu niyeysto salaadaasi inay faral tahay haddii kale niyadiisu ansixi mayso oo salaaddu yaana isaga faral ku ahaan laakiin dee suurat lfardi bay leedahay oo salaaddii asal ahaan farala waayo wuxuu uhi waa in kaan hadday tahay salaaddu naafilatan sunne sunnahaasoo muwaqatatan wakti leh wadaalika alwitri waa sidaa salaadda witriga witrigu wakti buu leeyahy cishaay marka laga buxu waktigiisu bilaabma waxaanu waktigiisu joogaa ilaa waaguu ka baryay marka waa sunno waktile watrigu aw daata sababin ama wakti ma leh ee sabab leh shareecadu ay tiri marka sababtaa lahela tukada wadaalika alkusuufita sababta la tusaalaheedu waa salaat alkusuuf marka haddee qoraxdu ay madoobaato ama dayixu madoobaado ayaa la tukanaya taasaa sabab ah marka hadday salaadu tahay sunno wakti leh ama ay tahay sunne sabab leh wajaba waxaa waajibay qasdu ficliha samaynteeda qofku inuu qastiyo manaa inuu salaada inuu salaad tukanayo horta si salaad iyo salaad laan ay u kala baxaan wa tacyiinuhaa arinka labaada waajibayana waa inuu cayimo ile sunayaasha waa noocyo badan ee noocan uu tukanaya kawiya inuu cayimo witriba salaatulkusuufba salaadii roobdoonta salaadihii la socday farallada rawaatibta la idhaahdo masalaat duxaaba ma ciid lfiriba ma ciid ladxaaba waa inuu qalbiga ku qabto tahay tahay wain kaana hadday tahay salaadu naafilatan sunne muطlaqatan kasii daysan wakti iyo sababba waktina male oo shareecadu wakti gaara uma yeelin sababna maleh naafila mulaqa la idhahda waktiyada salaada laysu diiday unbaa la tukan karine waktiyada kaleo dhan qofku salaadu ilaahay daraaddi u tukanay waa iska tukan karaa wasalaatu khayru mawdicin weeye wajaba waxaa waajibay mar hadday tahay sunna aan waktiyo sababtoona lahayn qasdu ficliha samaynteeda in loo qastiyo faqad oo keliya oo cayimis uma baahno dee salaad gaara maba ahaba faralnimana maba jirtee dee marka horeba waa sunne ayib marka niyadana meesha wax laga niyoonaya waa qalbiga taa waa la isku waafaqsanya qowlka shaadka abu cabdilaahi zubayr uu yidhi mooyaane marka waxay idhahdaan hadduu qalbigun ka niyoodo waa ku filantay laakiin inuu carabka afkana kaga dhawaaqo ayaa fiican si uu carabku qalbiga u saacido oo ay isu waafaqaan labadaas laakiin taasi sidaynu horeba u sheegnay daliil ma leh oo arrintu waa cibaado cibaadana daliilun baa loo raacaa haddii carabka in lagaga dhawaaqaa ay sunno tahay nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam samayn lahaa nebi maxamed baa dadka bari lahaa saxaabadii baa ku dhaqmi lahaa xataa afartan imaamee madaahibta fiqiga midna sidan ma odhan qolooyin dambe oo mutaakhiriina ayuunbaa sidan yidhi oo wax isku kabkabay waaye athaani tiirka labaad ee tiirarka salaadu takbiiratu lixraami xidhashada takbiirteeda weeye wahiya takbiirtaasi an yaquula waa inuu idhaahdo allahu akbar waa inuu idhaahdo marka kutubta badankoodu rukunka labaad waxay ka dhigaan alqiyaam waana sidaynu dee safiini kusoo aragnay laakiin dariiqadii wuu khilaafay musanifkaniyo rukunkii labaad buu takbiiratulixraam ka dhigay wax dhibina kuma jiro dee xagga sheegista waa dee la kala horreysiin karaa laakiin xagga jiritaanka ama samaynta qiyaamka in la istaago salaaddii faralkaa in la isu taago iyo takbiirat lxraam keebaa horeynaya keebaa la horrabaa qiyaamka waa takbiirat lxraam saynu safiinaha kusoo barannay shuruuddeeda maxaa ka mid ahaa an taqaca fi xaali lqiyaam isagoo taaga inuu takbiirtaa la yimaado wahiya takbiirat lxraam an yaquula waa inu idhahdo allahu akbar waa inu idhahdo wayujziu waxaa ka gudaysa allahu alakbar oo asalku takbiira takbiirtu waa inay noqoto munakara mid nakira ah akbartaasi allaahu akbaru oo bilaa alah lakiin hadduu algeliyo idhahdo allaahu alakbar waa ka ansaxaysa oo ashaa la geliyey lagu tacriifeeye macrifo lagaga dhigay laa yamnacu lisma magacii takbiirnimo mid diidayso meesha ka saaraysa maaha haddii al la geliyo waa takbiirun saasoo kale waxay idhaahdaan lafduljalaala waa allaahu iyo akbarta sifooyin sifo sifaadka ilaahay ka mid oo loo dhexaysiin kara waa allaahu aljaliilu akbaru hadduu idhaha way ka ansaxaysa laakiin waxaa shardi ah inaan wax badan loo dhexaysiinin haddii wax badan loo dhexaysiiyo allaahu iyo akbartu baa kala xidhiir furmaye waxa badanna saddex buu ka bilaabmaya haddii sifo loo dhexaysiiyo dhib male laba haddii loo dhexaysiiyo dhib male saddex haddii loo dhexaysiiyo takbiir maha taas waaye haddii aanu allahu akbar af carabi ku garanayn waa loo turjumayaa dhib maleh inta uu baranaya inuu bartaana waajib bay kut waxaa la odhanaya waxaad tidhaahdaa allaha xaq lagu caabudo ayaa cid walba ama shay walba ka weyn waa loo turjumaya qur-aanku maa la turjumine adkaarahan salaadee kale waa la turjumi karaa yaa loo turjumi karaa oo af kale ku odhan karaa qofka aan garanahayn af carabi inta uu baranayo waaye laakiin dee iska wadi maayo un af soomaaligii ama af ingiriisiga ama af xabashigiie inuu bartaa waajib ku ah af carabi ahaan uu ku barto wuxuu uhi wayajib waxa waajiba halkaa hal masle inu baraarujina aada u muhiim masaladaas waxa weeye qof baa masbuuqoo salaadii baa lagala hormaray imaamkii oo rukuucsan buu soo gaadhaya qofkaa dee laba takbiirood baa u yaalla sooma ti uu ku xidhanayayo iyo ti uu ku rukuucayay marka waxaa la eegayaa labadii miyuu la wada yimi ma midun buu la yimi ta uu la yimi muxuu u niyeystay xukunku taasu ku xidhan yahay hadduu takbiir qura la yimaado oo uu tii xidhashada iyo rukuucda labadaba u wada niyeysto way u ansaxaysaa ta rukuucdu marka horeba sunnae ta lagu rukuucayae faral maahayn faralkee sunnuna way soo hosgeli karaan hadday isku beegmaan hadduu takbiir qura la yimaado oo aanu waxooba u niyoon ka war tii lagu xidhayo tii lagu rukuucay midnaba umu niyoon dee ma ansaxaysa iyaduna takbiir quruu la yimi tii rukuucdu u niyoon dee salaaduma isagaa xidhayba takbiiratulixraamka baa ka maqanay midkoodun midkoodun ha noqota buu ihi muu cayiminta uu takbiirtan ula jeedo iyaduna ma ansaxayso wuu shakiyey waa niu takbiirtii markii aad ku dhawaaqday horta ma tii xidhashaday ahayd mise tii rukuucista waxba uma xidhmin kaana hal takbiira buu la yimi wuxuu u niyooday takbiirat lixraam si la hubo waxaanu takbiirtaa la yimi intaanu gaadhin xad rukuuc xadkii rukuucda intaanu gelin way u xidhmaysa xadkii rukuucda isagoo galay buu takbiirtaa la yimi dee ma xidhmayso ila takbiiratulxraam isagoo taagan inuu la yimaadaa la rabaa waaye wayajib waxaa waajiba an takuuna noqoto anniyatu niyeysigu muqaarinatan mid la xidhiidhsan oo aanay waxba u dhaxayn litakbiiri takbiirta jamiici dhammaantii marka muqaarana inay shardi tahay waxaynu ku soo barannay safiinaha soo maha in niyeysigiisa iyo takbiirashadiisu ay xidhiidhsanaadaan niyeysigu waa maxay dee inuu qalbiga ku soo xaadiriyo salaadda marka istixdaarka soo xaadirinta salaaddii qalbiga lagu soo xaadirinayo oo niyeysiga ah ayaa laftiisu laba ah istixdaar xaqiiqi ah waa tafaasiishii salaada oo dhan inuu qalbigiisa kusoo xaadiriyo hadday qiyaam tahay hadday takbiir tahay hadday rukuuc tahay hadday sujuud tahay dhammaanteed salaaddii oo taagan oo qof aada moodo halkaa hortiisa inuu suuraysto istixdaar xaqiiqiya baa kaa ledhaa istixdaarka curfigiina waxa weeye si guud salaad wax la idhaahdo inuu qalbigiisa kusoo xaadiriyo marka labada keebaa shardi ah madhabku waxa weeye sida muctamadka istixdaar xaqiiqiya in la rabo waana waxay wadaaddo badan waswaaska ka qaadeen oo markaad safkan istaagto salaada suuradeedii oo dhan aad qalbigaa isugu keento oo ilaa aad takbiiranaysa aad ku haysaa waa wax adag sooma faatixadii baa sawirkii ka baxsatay rukuucdii baa baxsatay ku soo celi sujuuddii baa baxsatay ku soo celi duhur buu islaa xidho wata cishaayi ku gaadhay siduu suuraddii salaadda sawirkii salaadda siduu u raadinayay wadaaddo badan baa waswaas ka qaaday taas oo salaadiiba u xidhmi weydayba markii dambena qaar salaaddii ay iskaba daayeenba xidhmiba mayse maxaan tukadaa markaa saa awgeed culimo badanoo muxaqiqiin oo xidhan sida nawowiyo waar waxaa waa lagu daalaya waswaas baa laga qaadayaae niyadu waa inuu qofku salaad inuu tukanayo suuradii salaadda ee guuduun inuu qalbigiisa kusoo xaadiriyo laakiin tafaasiisheeda inuu qalbiga kusoo xaadiriyo weliba uu ku hayo ilaa uu takbiirinayo wax adag waayo muqaaranada haddaba shardi weeye kitaabka hore kusoo harray in takbiirta iyo niyadu ay xidhiidhsanaadaan laakiin muqaaranada laba nooca muqaarana xaqiiqiya oo ah niyeysiga iyo takbiirashadu inay mar wada bilaabmaan marna wada dhammaadaan oo suuraysigii salaada iyo ku dhawaaqista hamsada ilaa ra'da akbar laga gaadhayo inay hal mar wada dhacaan oo isku dee jaan go-naadaan niyeysigii iyo ku dhawaaqistii takbiirtu kaa waxaa la dhahdaa ikhtiraan xaqiiqiya la dhaha ikhtiraanka curfigiina waxa weeye in niyadaadu iyo takbiirta wax ka miduuna isku beegmaan takbiirta xaggeeda hore ha noqoto dhexdeeda ha noqoto xaggeeda dambe ha noqoto waxaa muctamad oo dee sida kitaabkeenna uu ku socdaa waxaa muctamada fi lmadhab in ikhtiraan xaqiiqiya la shardiyo taasina aad bay u adagtay lafteedu walihaada baa imaam alxarameyn iyo nawowi iyo ghazali waxay doorteen ikhtiraan curfi inuu ku filan yahay oo niyeysiga iyo takbiirta wax ka miduuna inay isku beegmaan wuxuu yidhi athaliu rukunka saddexaad alqiyaamu weeye waa istaag in lagu tukado in kaanat isalaatu salaada haday tahay fardan mid faralah oo waqadara taagnidana uu awoodo oo ilahay wuxu uhi waquumu lilaahi qaanitiin nebiguna wuxu uhi salli qaa'ima taagni ku tuko haddaba halkaa hadduu qofku taagnidii ku tukan kari waayo siduu u tukanaya fadhi sida xadiidkaba dee ku xusan siduu u fadhiisanaya siduu doonaa u fadhiisto salli fain lam tastatic faqaacidan buu uhi nebigu si gaaru mu xadidin ha tarabuco ha iftiraasho lugta bidix ha ku fadhiisto ha tawaruko sinta ha ku fadhiisto almuhim waa inuu fadhiisto un sida fiicanna waa iftirash ka idhaha fadhigii buu kari waayey waa inuu jiif ku tukado fain lam tastatic facalaa jambin adoo dhinaca u jiifa tuko dhinaca dhinacee u jiifsanaya dhinacu doonaa u jiifsada lakiin waxaa afdal dhinaca midig inuu jiifsado dee sidaasoo wejigiisana qiblada u jeediyo taana uu kari waayo dhinaciisii dhulka qaban maayo mustalqiyan isagoo qadaadka u jiifa ayuu tukanayaa laguwa xagga qiblada u jeedinaya marka madaxiisana kor baa loo soo yaro tiirinaya si wejigiisu qiblada u qaabilo haddii la awoodo haddii kalena labadaa raysma gaadhuu qiblada qaabilsinaya wanaag rukuucdii iyo sujuuddiina dee madaxuu ku ishaaraya uu kari waayo taana uu kari waayo inuu rukuucdii iyo sujuuddii madaxa ku ishaaro siduu tukanaya waxay dhahdaan xiribaha iyo dee sunnayaashiyabu ku ishaaraya rukuucdii sujuuddii taana uu kari waayo meelba ma dhaqaajin karaba qalbiguunbuu ka tukanaya u salaaddii ka suuraysanaya hadduu wax akhriyi karaya de afka u ka akhriyaya rukuucdii qiyaamkii iyo rukuucdii sujuuddiina qalbiguunbuu ka sawiranaya taasi maxay noo muujinaysaa salaadu qofka intuu miyir qabo intuu nool iyo miyir qabo kamama dhacdaba si kasta u xanuunsanayo u tacbaano walaa yajuusu tarkuha liaxadin maa caqil intuu miyir qabo salaadu ka dhici mayso marka halkaa halis baa ku jirto dadkeenu markay xanuunsadaan inta badan ama in badanoo ka mid a cibaadadii markay caafimaadka qabeen ay samayn jireen way ka tagaan shaydaankuna wuu soo hoos raacaayo maadaa daahir ba kaadiiba ceshan mayse dad baa arkaysaa xaalad halisa ku jira oo salaadii iska daaya marka tiraa tuko wuxuu ku odhanayaa maxaan tukadaa kaadida iga socotee iyadoo kaa socota tuko ilan waxaa lagugu waajibiyey dahaaro iyo salaad sooma haddaad dahaaradii kari weyda dee salaaddii waad kartaa si un baad u tukan kartaa markaa salaadda ha ka tegin waa arrin halisa qofkii khaatimo xumo weeye inuu qofkii salaadlaan ku dhinto isagoo intaa soo tukanayay marka hada jeeraale dadka xanuunsada dadka dul jooga waa inay cibaadada xusuusiyaan weliba dee ay ku caawiyaan hadduu biyihii loogu daahirin karo biyo loogu daahiriyo haddii kale in loo gebagebeeyo ama isagoo hadduu gebagebaysan kariya uu gebagebaysto qofkii in la caawiyo oo salaaddii lagu caawiyo in la xusuusiyo in lagu waaniyo arrin aad u muhiim wey alraabicu qira'aة اfaatixati faatixada akhrinteeda weeye walaa salaata liman lam yaqra bifaatixati اkitaab uri nabigu alayh salatu salam salaad male qofkaan faatixada akhrin haddaanu garanahayn turjumaad male faatixadii af kale ku turjuman baan ku tukanaya lagaa yeeli maayo laakiin toddoba aayadoo kale haddaad garanayso kuwaasaad akhri haddaanad garanayn toddoba dikri oo kale subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah maa shaa allahu kan wamaa lam yasha lam yakun haddaanad waxba garanayn faatixa garan maysid qur-aan kale garan maysid dikri garan maysid istaagun horta qiyaamkii la kaalay kadibna rukuucdii xataa garan maayo salaadi kaaga dhici maysa soo moogi intaad aqoon ahaan awooddo ku tukaa la odhanaya inta kalena baro ee intaad baranaysa halkaa iska fadhi waanu soo tukanaynaayo ma jirto wuxuu ihi wayajib waxaa waajiba tartiibuhaa faatixada in la tartiibiyo saa musxafka ay ugu taallo loo akhriyo oo si kale aan loo kala horaysiin wa muwaalaatuhaa baa waajiba in kelmadaheeda la xidhiidhiyo oo aamus dheer aan loo dhaxaysiin ama aamus gaaban oo loola qasdiyey in lagu kala jaro wa tashdiidaatuhaa ayaa waajiba shadadkeeda in la ilaaliyo afar iyo toban shad bay leedahay safiina aynu kusoo barannay oo haddii markaa dee xaraf shadnaa u khafiifiyuu si fudud ugu dhawaaqo carabka uu ku adkayn waayo dee xaraf buu ka tegey mar hadduu xaraf ka tegeyna dee faatixadii waa ansixi mayso akhrinteedii wa ikhraaju daadi baa waajiba daadka in laga soo ayaan wayajib waxaa waajiba ikhraaju daadi min addaa oo ansixi mayso taas in daadkii laga soo saaro makhrajka makhrajka daada in laga soo saaro wtajibu way waajibaysaa faatixadii fii kuli rakcatin ragcad kaste ilaa rakcat almasbuuqi kay salaada lagala hormaray ragcaddiisa mooyaane waxaa looga jeedaa haddii salaaddu ay ka horeysay oo imaamkii oo rukuucsan uu soo gaadhay wuu la rukuucayaa un dabeetana faatixadii isaga waajib kuma aha ragcadda ah imaamkaa ka taxamuloo ka qaaday oo hadhow xataa ragcad kale u kici maayo imaamkii oo taagan baad soo gaadhay wax kaleba inaad ku mashquulo horta faatixadaad akhrido faatixadii haddaad ka gaadhisaad dhamayso alxamdu lilah adoon weli dhammayn hadduu rukuuco la rukuuc inta harhsan isaga kaa qaadaya alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin markaa tidhi buu rukuucay halkaa ku joojiya la rukuuc waaye alkhaamisu rukunka shanaad arukuucu rukuucda weeye rukuucdu waa foorasasho waa inuu qofku foorarsado ilaa uu gaadhayo xad baabacooyinkiisu ay gaari karaan jilbihiisa taasaa rukuuc la dhahda inkinaaskuna ma banaana waa inuu isgaabiyo oo qaarka dambe uu dib u dhigu jilbaana hore usoo taago taa rukuuc lama idhahdo salaadina ugu ansixi mayso qof dee samayskiisuba uu sidaa yahay mooyaane asaadisu tiirka lixaad aطumaaniinatu waa xasilid fiihi rukuucda lagu xasilo bxayu meel yastaqiru uu ku sugmayo kulu cudwin xubin kasta makaanu meeshiisa oo umaaniinadu inay kitaabka hore kusoo aragnay oo waa sukuunu bacda xaraka waa in dhaqaaqii uu rukuucda u dhaqaaqay iyo ka toosista uu kasoo toosaya dhaqaaqa iyaduna ay keenayso labadaa waa in joogsi iyo dhaqaaq la-aan waa in udhexeeyo waa inuu dhaqaaq la-aantaa ku sugnaado qadar lo odhan karo subxaan allah asaabicu rukunka toddobaad alictidaalu weeye ictidaalku waa inuu ku noqdo rukuucda horteed siduu ahaa hadduu taagnaa inu taagnidii ku noqdo hadduu fadhi waa inu fadhigii ku noqdo kaasaa ictidaal la idhahda ahaaminu rukunka sideedaad umaaniinatu waa xasilid fiihi ictidaalka lagu xasilo oo qiyaamka rukuucda ka dambeysana waa in lagu xasilo qadar subxaan allah la odhan karo oo kala saaro labada dhaqaaq kii rukuucda lagaga soo toosay iyo ka sujuudda loogu hoobanayo labadaa dhaqaaq xasilid udhaxaysa waa in la helo ataasicu asujuudu sujuuddii weeye maratan in laba jeer la sujuudayay fii kulli rakcatin ragcad kastaba wa aqalu sujuuda inta u yari wadcu shay waa shay in la dhigo min jabhatii salaantiisa ka mida calaa ardi dhulka waa in la dhigo butuuni asaabici yaday labadiisa gacmood farahooda xaggooda hoose wax ka mida waa in dhulka la dhigo iyo warijlaya labadiisa lugood farahooda xaggooda hoose wax ka mida marka halka wuhi butuuni asaabici yaday faraha quri maaha ee waa in dee baabacadana la dhigo laakiin intii mujziga ahayd buu sheegaya oo mar haddii faraha xaggooda hoose uu dhulka gaadho baabacadu yaanay gaadhinbe dee xubnahan wax ka mida un hadduu dhulka dhigo sujuuddi way u ansaxaysaa laakiin dee sidaa sunnihii waa inuu wada dhigo sida dhamayska tirani wadcu rukbatay labadiisa jilib waa in la dhigo uu dhigo meesha ku sujuuday wa taxaamulun bira'sihi baa shardi u ah inuu madaxiisa ku cadaadiyo oo uu makansiiyo meesha uu ku sujuudayo oo haddii cudbi uu ku sujuudi lahaa tusaalahaan waa inay cadaadin lahayd wairtifaacu asaafilihi baa shardi u ah sujuudda qaarkiisa dambe inuu ka sarreeyo calaa caalihi qaarkiisa sare oo dee beridiisa iyo intan hareeraheedu waa inay madaxa iyo garbaha waa inay ka sarreyso oo haddii qofka madaxiisa iyo garbihiisa ay sarreeyaan qof sujuudsan maaha qofkaas ama ay siman yihiin tusaale ahaan hadda waa in qofkii saa u foorarsadaa la rabaa qaarkii dambe uu hooseeyo qaarkii sare uu hooseeyo qaarkii dambena uu sareeyo waa shardi alcaashiru rukunka tobnaad umaaniinatu waa xasilid fiihi sujuudda lagu xasilo alxaadi cashara rukunka alxaadi cashara rukunka koobiyo tobnaad aljuluusu waa fadhi beyna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda la fadhiisto aلثaaniya caشhara rukunka labiyo tobnaad aطumaaniinatu waa xasilid fiihi fadhiga laba sujood udhexeeya lagu xasilo xarakadii markaa la jaro tii lagu soo toosiyo tii lagu sujuudayay aلثaaliثa caشhara rukunka saddexe tobnaad atashahudu waa atixiyaadka alakhiru ee salaada u dambeeya yani aladii yacqubhu salaam ee salaamu naqsigu inuu ku xigo isaguna waa rukn maxaa tashahud loo yidhi atixiyaadka اتحيادك محا التشهد لو يري لماذا سمي التحيات تشهدا أيه شهادتين كيف كتيرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الرابع عشر ركن كافر التمناد القعود وفريسة فيه دحدي سلا فريسته وتحياتك وين لو فريستوي دو تاجنك وآخرية تحياتك أما يسوي سجود سن وآخرية دي أنصحي مايو waa qofkii taagni markaa ku tukanayay kaasi waa inuu u fadhiisto ee kale marka horeba waa fadhiyey qofkii aan taagni aan fadhiisan karahayn taagnidu ku atixyaadsanaya isagu oo qofkii awoodaya dee u fadhiisan karayay alkhamisa cashara asalaatu waa saliga cala nabiyi sala allah alay slam nabiga lagu saliyo fi tashahud alakhiiri ay bacda tashahud alakhiiri atixiyaadka dambe dabadi atixiyaadka salaada u dambeeya dabadi nabiga alayh salatu salam lagu saliyo inta u yari maxay ahayd qofka ka gudaysa safinaynu kusoo aragnay allahuma sali calaa muxamed asaadisa cashara rukunka lixiyo tobnaad asalaam waa salaamo naqsiga marka labaduba ma rukun ba ta koobaad iyo ta labaadba haye ta koobaadun baa rukuna ta labaad waa iska sunne way nebigu salaamo naqsi quruu mar salaada kaga baxay wa aqaluhu salaamo naqsiga intiisa u yarina assalaamu calaykum waa inuu idhaahdo marka waa in alla geliyo waa shardi taas salaamun ma ansaxayso assalaamu waa in la idhahdo ta kale calaykum waa in jamc laga dhigo kaafu lkhitaabna waa inuu gala kaafkaa tusinaya in cid loola hadlayo waxaanu u niyoonayaa inuu salaamayo imaamka iyo dadkan meesha jooga ila tukanaya asaabica cashar ruga toddobiyo tobnaad atartiibu weeye arkaantaasi si ay u kala horeyso waa in loo kala horeysiiyo oo haddii uu isku dhex qaso sujuuddii horeysiiyo ma ansaxayso taas isagoo weli rukuucin buu iska sujuudayba hadduu arrintaa isagoo garanaya u camdiye sameeyo salaaddu way ka buraysa haddii arrintaasi ay sahwi uga dhacdana dee kaa uu kuu ka booday buu dib ugu noqonaya oo rukuucdiiyo tusaalahan aynu sheegnay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira